Dowladda Masar ayaa warar rasmi ah ka soo saartay hub iyo saanad ciidan oo duug ah oo ay shalay gaarsiisay magaalada Muqdisho. Masar ayaa xaqiijisay inay dowladda federaalka ugu deeqday kaalmo militari oo looga gol leeyahay in lagu xoojiyo awoodda ciidamada federaalka xilli ay labada dhinac gaareen heshiis iskaashi oo dhanka difaaca ah. Bayaan goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in shixnada hub iyo saanad ciidan ah laga dejiyey magaalada Muqdisho si loogu xoojiyo waxa loogu yeeray la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo qof kasta oo muslima oo aaminsan in diinta islaamka lagu dhaqmo iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii dhowaan ay xukuumadda xasan sheekh maxamuud la gashay dowladda masar bayaanka masar ayaa imaanaya saacado uun kadib markii uu dekedda muqdisho ku soo xirtay markab dagaal oo siday hub iyo saanad ciidan oo kala duwan oo masar ugu talagashay dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha toddobaatan jirka ah ee xasan sheekh sida ay sheegayaan dad badan oo xog ogaal ah hubka ay masar ugu deeqday dowladda federaalka ayaa ah hub qadiimi ah oo ka mid ah hubkii lagu dagaalamayay xilligii dagaalkii labaad waxaana kuwa ay siisay ka mid ah madaafiic ay dowladda masar u isticmaasho inay shacabka qaahirah ku ogeysiiso bisha ramadaan marka la gaaro xilliga afurka muddooyinkii dambe waxaa sii xoogaysanayay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo masar iyada oo dhowaan uun ahayd markii diyaarad ka timid qaahira oo siday hub iyo ciidan ay ka soo degatay garoonka magaalada muqdisho xiriirkan sii xoogaysanaya ayaa yimid kadib markii ciidamada admis uu u soo dhammaaday howlgalkii duulaan ee soomaaliya kuna fashilmeen dagaalka iyo inay xarakada shabaal mujaahidiin ka adkaadaan iyadoo la filayo inay dalka isaga baxaan dabayaaqada sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka